أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna faafreebka wararka oo caawa idinkaga imaanaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose يملأ الأكوان ذكرى وأقرأ القرآن barnaamijkeenna faafreebka wararka caawa waxaynu si gaar ah diiradda ugu saari doonnaa munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka kunya barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo lagu daahfurayey jaamacadda alqima faraceeda labaad kunya barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose haddaba barnaamijkaas oo aan si toosa idinkugu soo tabin doonno waxaa tabintan si wada jira idinkugu soo gudbin doona hadduu allah ka raali noqdo tiim ka kooban idaacadda islaamiga al'andalus oo loo xil saaray in ay si gaar ah u soo taqdiyeyaan ama ay u soo tabiyaan xafladda weyn ee ka dhacaysa gudaha howlka alqima ee loogu talagalay in lagu daafuro jaamacaddan cusub walaalka faysal oo safarka igu wehelinaya ayaa iminka u yeeraya haye faysal waa mahadsan tahay cabdulqaadir rabbaani hadda waxaan taaganahay albaabka hore ee laga galo dhismaha jaamacadda alqima faraceeda deegaanka koinbarow ee cabdulqaadir haddaa sawir guud ka siiyo ee dhismaha wuxuu ku kooban yahay ee dhirir boqol mitir ah iyo ballac afartan mitir ah kala barna waxaa laga dhisay ee fasalladii iyo xafiisyadii ee loogu talagalay in shaqada jaamacadda ay si toosa uga bilaabato Ee, laakiin ee, aan kaa dhexgala ee cabirka aad ii tilmaamayso oo kale ee, ma wuxuu ka bilaabanaya halkan iminka aanu marayno kale Wuxuu ee, ka- albaabkan aan kasoo gelayno ee, ee, jaamacadda dabcan ee, halkan markaad taagan tahay ilaa dhismahaas kuu muuqanaya ee, waa boqol mitir oo dhirir ah iyo ballaca oo afartan mitir ah dabcan waa dhul aad u weyn waaya ina mari gudaha inaan usii dhaadhacnay ee, Ee, faysal waa maasan tahay Ee, cabdulqaadir ee, markaan soo galnay hoolka waxaan lagu soo wareejiyey liiska kasoo qaybgalayaasha xafladda dabcan markaad akhriso asmaada waxaa kuu muuqanaya ee, mas-uuliyiin heer xaraka ee, waxaa kuu muuqanaya ee, aqoon-yahano ee, dhaqaatiir macalimiin ee, waxgaradka qaybihiisa kala duwan hadday noqon lahayeen nabadoonnadii ugaasyada beelaha qaar iyo sidoo kale salaadiintooda waaya faysal aynu u dhaadhacno markan gudaha iyo howlka alqima iyo sida loo diyaariyey waa maasan tahay cabdulqaadir haddaan gelaynaa qolka Ee, dabcan irid ayaan taagannahay waxaa ku muuqanaya kaba aad u fara badan waxaana loo sheegaya inaan nahay dadka ugu dambeeya meesha soo gelaya maadaama iclaamkii wax tabin lahaa annaga aan nahay cabdulqaadir maxaad aragtaa indhaha u qabanayaan marka cabdulqaadir dabcan hoolka waxaa loo diyaariyey nidaam aad u qurux badan maxaan ka bilaabaynaa makaanka la fadhiisanaya cabdulqaadir kuraasta waxaa loo diyaariyey si aad u qurux badan Ee, martidana waxaa loo kala soocay darajooyinka ay kala leeyihiin Ee, m- safafka qaar waxaa ku jira ee, mas-uuliyiin heer xaraka ah oo safafka kale ee, garabkooda ah waxaa la fadhiisiyey golihii dhaqanka ee martida ahaa qaarkood waxaa laga sheegay inay gobollada ka yimaadeen Ee, qaybta dhexe waxaa fadhiya ee, macallimiintii aqoon-yahanadii iyo wixii la midka ahaa inta dambe waxaa fadhiya ee, qaybaha kala duwan ee bulshada hadday noqon lahayd ee, dadkii dhallinyaradii magaalada ee, qof kastoo soo gaari karay maanta Iyo dhammaan kasoo munaasabadan qaybgalaya.
iyo kasoo qaybgalaashii dhammaan ee korjoogtada ka amra nacam annaga xaggeen ka degannahay howlka maadaama tiimkii eh, andalus ka socday aynu nahay eh, shaqadanna tabinteeda iska lahaa En xaggeen noo xafiisa oo xafiiskeenna gurguura xaggee buu howlka kaga yalaa waa maasanta cabdulqaadir ee, dabcan waayadii hore markaan ka qayb galnay xafla- xafladaha dabcan waxayna boorsooyinka ku wadan jirnay Aad iyo laakiin markaan tan way ka duwan tahay waxaana loo diyaariyey miis iyo kuraas iclaamka u gooni ah oo qalabkooda iyo waxooda ay saartaan waxaa noo saaran qalabkii aan wax ku duubayna kombiyuutarada iyo migsaradii aan wadanay ee, iyo mikrofoonada wireless-ka ah ee aan dadka la dhex marinay fogfog wax looga duubo ee, sida kuuroodka ah oo dadka aan kuuraysanaynay Aad iyo aad.
Ee, cabdulqaadir hoolka waxaa loo diyaariyey si qurux badan waxaa lagu xardhay ee, kelimaad iyo boorar ee ka tarjumaya waxaan maanta u taagannahay oo ah xaflad iftitaaxiye ah oo ku socota ama ku saabsan faraca labaad jaamacadda alqiima ee kuyimbarow
inta aynan barnaamijkeenna u gudagelin dhegaystayaal waxaan haatan ku soo dhowaynayaa walaalkeen bashiir muxayidiin abo ayman oo inoo soo jeedinaya xubintii hadalhaynta iyo sidoo kale guud marka mareegaha islaamiga haye bashiir
bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani xubinteena hadalheynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ugu horeyn caawa waxaan ku soo qaadanaynaa websayteka faafree brow maanta waxaa lagu qoray dhacdooyin iyo warbixino kala duwan waxaan ka soo qaadanaynaa howlgal qarax ah oo galabta mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka xawaadley ee shabeellada dhexe oo lagu bartilmaamaysaday maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo halkaasi ku socdaalayay qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah markanna waxaaan soo qabanayaa walaalka cabdulqaadir websaytka calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga ah warbixino dhowr ayaa maanta lagu daabacay websaytkan waxaan ka soo qaadanaynaa shacab soomaaliyeed iyo ciidanka etoobiya oo ku dagaalamay qabri bayax wararka ka imaanaya magaalada qabri bayax oo ka tirsan gobolka faafan ee dhulka soomaali galbeed ee ku hijira gumaysiga xabashida etoobiya ayaa sheegaya in ciidamada booliska xabashidu ay weerareen dad shacab ah oo ku sugnaa magaaladaasi ciidankan oo si gaara uga tirsan taliskii waxay uga yeeraan finasta oo ah ciidamo uu abey u samaystay boobka hantida shacabka soomaaliyeed ayaa isku dayey inay dhacaan gaari u rarnaa ganacsatada degmada qabri bayax dhallinyaro dadka deegaanka oo ka carooday boobka hantiyadeed ee ciidamada kufaarta xabashida ayaa is-surtaa ku sameeyey ciidamadii doonayey inay dhacaan gaariga u rarnaa dadka shacabka ah ilawareedo deegaanka ayaa sheegay in rasaas ay fureen ciidamada abey ay ku dhaawacmeen ugu yaraan saddex qof oo shacab ah kuwaas oo la geeyey xarumaha caafimaadka ciidamada is-hortaagga lagu sameeyey waxaa la soo wariyey inay gurmad ka heleen dhanka militariga xabashada etoobiya waxayna ilawareedyadu intaasi ku dareen in finaasta ay kaxaysteen gaariga dadka rayidka ah u rarnaa gadood dadweyne ayaana ka bilowday magaalada oo ka dhan ah ciidamada xabashida markan waxaan soo qabanaya walaalka websaytka soomaali memo oo asna ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixinta aan ka soo qaadanayno waa masar maxay kaga falcelisay heshiiskii ankara ee etoobiya loogu saxiixay badda soomaaliya kulankii ankare ee xasan sheekh iyo abey axmed ay ku kala saxiixdeen heshiiska etoobiya lagu siiyey qeybo ka mid ah badda soomaaliya ayaa wejigabax ku noqday isbahaysigii saddex geesoodka ee bishii oktoobar ay samaysteen masar eritereya iyo kooxda riddada soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo socdaalka ee dalka masar beder cabdalla caati ayaa markiiba xiriir dhanka taleefonka ah la yeeshay dhigiisa soomaaliya axmed macalin fiqi sida lagu baahiyey bogga rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada ayaa dhigiisa dalka masar uga warbixiyey waxyaabihii ka soo baxay shirkii magaalada ankare ku dhex maray soomaaliya iyo etoobiya iyo weliba turkiga oo kaalinta dhexdhexaadinta ku magacowneyd wasiir fiqi wuxuu dhigiisa dalka masar u sheegay in soomaaliya ay ka go-an tahay in la ixtiraamo madax banaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya iyadoo la isla soo qaaday siyaanbaqaadka natiijada shirka asmara ee isbahaysigii masar soomaaliya iyo eritereya dhegeystayaal waa inaga intaa caawa xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan dibida kugu celiyay walaalka cabdulqaadir rabbaani iyo qeybaha kale ee barnaamijka aad buu u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxuyidiin abo eyman barnaamijkeenna aynu ku soo laaban ee aan markaan u weeciyo mikrofoonka walaalkay faysal mahad soomaale haye faysal waa hagaag dhegaystayaal tabinteenna tooska ah ayaana ku guda jirnaa waxaan ku sugannahay howlka weyne ay ka socoto xafladda istiftaaxiyada ah ee lagu furayo faraca labaad jaamacadda alqiima deegaanka kunyibarow wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna howlka waxaan kula kulannay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed sheekhna ugu horeyn furitaanka jaamacadda maxay hatar wilaayada uga dhigan tahay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin sala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam jazaakum allahu khayran waan u mahad celinayaa bahda idaacadda andalus jasaakum allahu khayran dadaalka ay muujinayaan iyo xaqaaqieda bulshada ay usoo dhigayaan ugu mahadnaqayaa haddaan u gudbo su-aasha ay weydiiyey xaqiiqatan maanta way nagu duwan tahay maalmaha kale ilaahay subxana watacaala aan ugu mahadnaqaynaa maanta waxaa noo suuro gashay deegaanka kunyibarow inaan ka hirgelino jaamacad ummadda ay ka faa'iidaysanayso oo wax badan ayaa lagu taamayey ardada ama jiilka soo kacayo in waxbarasho taya leh loo helo ama kuwa ka soo takharuja mu'asasaadka kale ee magaalada ka furan meel ay waxbarasho ula aadaan inay helaan maanta marka waxaa weyaan farxadeen lama soo koobi karo waxay nooga dhigan tahay wixii aan ku taamaynay oon ku haminaynay inaan gaarno ilaahay subxana watacaala noo fududeeyey bulshadan ay arkeen horta jazaak allahu khayran horta laba arrin bay uga bedeli kartaa dadka horta way ka maarmaayaan inay aadaan meelo kale waxbarasho la aadaan obeya aan mogtaha tarbiyaysnayn oo shareecada ilaahay aan lagu dhaqaynin inay aadaan maanta way ka maarmaayaan oo qodob waxyaalaha ay ka bedelayso oo dadka mogtaha ay kaga faa'iidaysanaya ka mid tahay tan kale waxa weeyaan jaamacadda dee mogtahay waxay ka bedelaysaa dadkii aqoontoodii iyo mogtahay waxbarashadooda ay kor u kacayso waxyaalaha umamka ay ku horumaraanna waa alcilmi walbasiira ay ku horumaraan waxyaalahaas markii la isku daro ummadda waxay noqonaysaa ama deegaanka waxay noqonaysaa insha allah xagga waxbarashada inay kor u qaado dad badan ay ka faa'iidaysan doonaan waan rajaynayna insha allah
ugu dambeyn fariintaada ku aadan si guud dadka ku nool wilaayada shabeellada hoose ama guud ahaan wilaayaadka dalka fariintaada ku aadan jazaaka allahu khayr waa mahadsan tahay waxaan leeyahay dadka muslimiinta maanta fursad ayaa la gudboon fursad ayaa soo martay maanta kan furunta jooga uu ka faa'iidaysan karaa kii maanta mogtahay marka hore markuu soo baxo waxbarasho meel kale la aadi jiray maanta waxa weeyaan xujada waa kugu ogan tahay waxa weeyaan waa beeye tarbiyaysan iyo waxbarasho wada socoto ayay haystaa ummadda waxaa la rabaa inay ka faa'iidaystaan jaamacadaani ay buuxiyaan camiraan waxaan kale dadka xalaqaadka wax ku barto iyo masaajida fadhiya iyagana waxa weeyaan fursad ayaa la siin doonaa inay ka faa'iidaystaan ayaa la rabaa waxaa kale xusud mudan oo jaamacadda ragga walaalaha iyo boorka jaamacadan ay noo sheegeen in intisaab lagu dhigan doono oo muqararaad qofka inta la siiyo uu soo akhrinasay xilliga inkastoo tayadeedana dee xoogaa laga fiican yahay qofka uu mugta joogto u dhigto laakiin iyadana waxa weyaan qofkii fursadda mugta u saamixaysa xataa fursada soo la siiyey marka waxaa leenahay dadka ha ka faa'iidaystaan insha allah taala si hore noo lagu sheegay mu'asada iyo mugta boorka jaamacadda ay noo sheegeen waxaa la jamcinayaa baynal jaamici waljaamica ayaa la jaamicinayaa marka insha allah taala dadka ka faa'iidaysta leenahay soo camira rag iyo dumarba insha allah ka faa'iidaysta jazaak allah
haddaan ku horumaro faa'iida ay u leedahay ummadda jaacadda alqima si guud ahaan waxay u leedahay ummadda muslimiinta marka ugu horreyso wacyi kor u soo kacayo dad muslimiina inay samaystaan jaamacad ayagoo ummad kalen ku tiirsanayn taas horta marka ugu horreyso fariin caam oo najaax oo guul ay tahay waa tan ku xigta waxaa weeyaan ummadda waxay ku tusaysaa dad muslimiina soomaali markii la fiiriyo boqolkiiba toddobaatan iyo shan ama lixdan iyo shan markii la dhaho walaayaadka islaamka inay ku nool yihiin ayna u baahan yihiin inay helaan jaamacadda islaamiya ay iyagoo xor u ah caqligoodii iyo diinkoodii iyo dadnimadoodii iyo kartid xor u ah inay helaan taa horta waa jaamacadda faa'iida ay ummadda u leedahay ay ka mid tahay waxaa kaloo ay ka mid tahay faa'iida ay ummadda u leedahay waxaa ka mid ah kow u ah laba u ah manhajka lagu dhigo waa manhaj ka turjumaya bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah taasoo qiyamkooda iyo wadankooda iyo diinkooda dadnimadoodaba ilaalinaysa ayagoo xor ah inay ku hadli karaan kuna bara karaan waa qodobka labaad oo ay ugu badbaadayaan ay ugu fiicantahay jaamacadda meelaha kale laga aado faa'iidada saddexda ay leeda waxay tahay jiilka hadda soo baxaya aanan garanayn meelaan walaayo ahayn من دكسوس دكسو داعي لا جامعة إن إكو هلانا وأقوش وينو هداي ولا جامعة أي كهل سوى ولايات هدي اللي فائدة وسيم حكي ما كان الدنيا سيدي wax kastoo la bilaabo caaliya ma jiraan jaamacaddu waa miraha dhaxalgalka ummadda muslimka waaye haddii laga faa'iidaysan waayo saddex shay imaan karto awlaadaad wax baranaysa inay salki waayeen oo ayna meesha ka yaacaan oo ummadda ay noqdaan ummadan wax baranba qodobka waxa waa dadka ka shaqeyn naftooda inhiyaar ay xoogay in hoos u dhacaan niyad ahaan hoos u dhacdo ay noqoto war jaamacaddii horaad duntay mid labaad intay ka keenayn xaga wadnaa marka ummad muslim waxa uu sheegayaa garo ama ha garan maanta waa masiirka ummadda muslimka ubadka biri ummadda maamul laawa inay marka lagu dadaalo hooyada iyo aabbaha kan maqan iyo kan joogo inay gadaal ka soo riixaan jaamacaddaas sidai u istaagi lahayd ubadkaasna ay wax u baran lahaayeen intaas waxaan ku leehay dadka macallimiinta ummadda wax dhigaysana inay ku sabraan shaqada ay hayaan waxay leedahay cadow tiro badan muuqda aana muuqnayn aan loo jeedin hadalle qoraalle meel kasta joogaan marka waxaan leehay inay ku sabraan ay dhabar ku adeegaan ilaa ay insha allahu waa la guulaysin doonaa waa la doogi doonaa yaa la dacaroon jaamacad in la sameeyaa ma sahlan ninka aqoon leh wax bartaa gara kara iskuul dugsi hoose la sameeya ma sahlan tusaale waxaan kuseynaa keliya haddii la yidhahdo maanta imtixaan la qaadaya ha la ilaaliyo keliya ah qofku uu ka bixi karin laakiin in la sheego iska sahlan tahay marka maadaama ay ka soo baadatay kaarakulamkeedii ama manhajkeedii teesaraheedii dokumentarigii imtixaanaadka nooc loo qaad ay ka soo gudubto ay joogto maanta hala dhigto waa alqiima alcaaliya marayso taas marka waxaan leeyahay insha allahu ma sahlanee garab hala galo hala la riixo cid kastoo aqoon leh garab gashaan isleeya jazaakum allahu khayr ugu dambeyn waxaa suuragal ah inayna dhegaysanayaan ama wilaayaadka ay ku nool yihiin dad khabiiro ah aqoon durugsan leh ee laga yaabay jaamacado hore ka soo baxay laakiin aan ummad u faa'iidin ama iska fadhiya maxaa leedahay
afkiyaa kasoo daf rabtaa waxaan leeyahay soo ilxaaqa jaamacadaha soo ilxaaqa waxaa ku jiro siddeetan jir haddaa taxataa cilmiga maanta loo baahan yahay nafta waa baxaysaa maalinay tegaysaa maalin adduunkaad imaatay wax qof bini aadan looga tago dad wax la baro insaana u qaalisan waxaan leeyahay cilmigaaga insaankaa lagu faa'iiday sida sadaqa jaariya u hesho ilahay saabirintaa tagtana adduunka loogu camal falo intaasaan ku dari lahaa waa ogsoonay dad baan cilmi leh inay joogaan da'da aad leedaha loo bahan dadka inaad barto waa weynaha male waa yaraha malehe maanta waa maanta dhanta dhexdhuuqsaan dhihi lahayn aan kicinno jaamacadaha ummadda ay u baahanta intaasaan dhihi lahaa meel kastoo ay joogaan iltixaaq ha soo sameeyaan ha isoo diiwaangeliyaan shir dambaa qofka afar laas inuu jaagnaada waxaa la rabaa lixdii bilood mar inuu lakjar kanaa bixin uu bixiyo qoro yidhahdo lakjar kanaa bixinaa bilhebel lix bilood kadib kaasaa ku qoro lix bilood kadib waxaa noqon lahay dad jiilkooda si fiican ugu gacan haya noqon lahay marka taasaan ku dari lahaa inay dee cilmigoodana ay la dhimanin maanta waa maalin fursade dad muslim mujaahidiina walaalaha kuu baahan soo iltixaaqaan dhihi lahaa fursaha laga faa'iidaysto
markana waxaan la kulannay maamulaha jaamacadda alqima faraaceeda kooyinbarow maamula soo dhowow ugu horeyn bal maanta iyo xafladaan ku suganna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وأن دوها إذا عدنا إسلامي أندلس وأن كل دوها وأنا ما سنتين جزاكم الله خيرا وحن كسو قلنا هاي هولك حفلة لغفرة جامعة القمة الدقانكا markaasi kunye barow halkaas ayaan ku sugannahay soo dhowo walaal waa mahadsan tahay maamule su-aashani koowaad waxay ku leedahay maxay tahay marxaladaha ay soo martay diyaarinta jaamacadda diyaarinta jaamacadda waxay soo martay saddex marxaladood marxaladii koowaad waxay ahayd marxalad fikri ah oo laga fikiraya keliya ma noo suurtageli kartaa furitaanka haddii ay noo suurtageli kartana xaggee baan dhaqaale ka heli karnaa haddii aan dhaqaale heli karnana yaa dhaqaalahaas nagu caawi kara su-aalahaas fara badan ayaa maskaxdeenna ka guuxaysay waxaan kadibna usoo gudubnay inaan go'aankii qaadannay shaqada ha la bilaabo marxaladii labaad oo marxaladii fulinta ayay noqotay marxaladii fulinta marka waxaan ka bilownay uruurinta dhaqaalaha lagu dhisaayo jaamacadda jaamacadda dhaqaalaha lagu dhisaayo waxaa dhabarka u xirtay oo door weyn ka qaatay wilaayada islaamiga shabeellaha hoose waxaana uga mahad celinaynaa wilaayada waxaan leenahay jasaakumullahu khayran ilaahay ha idin barakeeyo waxaan dhihi karnaa runtii jaamacaddaani wilaayada islaamiga la'aanteeda lamaba dhiseenba jasaakallahu khayran marxaladaasna waxay ahayd marxaladii soo uruurinta xoolaha dhaqaalaha kadib waxaan gudagalnay markaasi dhismihii mashruucu meelba meeluu nala soo maray waa bilownay waa naga joogsaday waabadn waxyaaba na soo maray ugu dambayn waxaan soo gaarnay marxalantii hagaajinta iyo gurashadii mirihii dadaalkii la galay waana midda aad maanta u taagan tahay adiguba marka jasakallahu khayran saddexdaas marxalo ayuu soo maray marxalada labaad jaamacadda alqima waxay kamid tahay waa mid ka mida mu'asasaadka tacliinta sare ee ka dhisan wilaayaadka islaamiga ah waxayna soo kordhinaysaa qodobo ay ka mid yihiin kow waxay ka qayb qaadanaysaa koru qaadista baraaruga bulshada maxaa yeeley bulshadu naftirkeeda waxay u baahan yihin baraarugooda in kor loo qaado bulsho aan baraarugooda kor loo qaadin horumar ma gaari karto qodobka labaad ee jaamacaddu soo kordhinaysa waxaa ka mid ah waxay daboolaysaa baahida bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ay u qabaan tacliimta sare maxaa yeele ummadii hadday tacliimta hoose soo martaa ee tacliimta hoose soo martaa waxay u baahan tahay meel ay soo hiigsato tacliim sare ah tacliimtii sare in bulshadii marka maanta loo diyaariyey midda saddexaad waxay soo saaraysaa jiil cusub oo waxtara diinta dadka iyo dalkaba insha allahu tacaala saddexdaas qodob ayaan kusoo koobaynaa waxay dadka usoo kordhinayso jaamacadda sidee dadweynaha ku nool kuunyo iyo guud ahaanba shabeellada hoose idinsoo qaabileen horta marka ugu horraysa shucuurkeenna maanta lama koobi karo marka kale su-aashaada jawaabteeda haddaan usoo laabto marka aad fiiriso dareenka dadweynaha ku dhaqan wilaayada shabeellaha hoose waxaad dareemi kartaa wejiyadooda ka dheehan kartaa raqbada iyo rabitaanka ay u hayaan iyo qabuulka ay u hayaan ayaad dareemi kartaa intaas keliya maaha dadweynuhu way nala soo xiriiraan xafiiska jaamacadday la soo xiriiraan telefoonada way soo wacaan qof kasta su-aasha ugu muhiimsan ku weydiinaysa wax kale maaha waa inay ku tiraahdaa jaamacadda goormaa la furayaa maxaa idinka dhiman maxaad u baahan tihiin wax dhiman ma jiraan wakhti mana loo sheegi karaa waxa su-aalahaasoo dhan dadweynaha ayaa telefoonka nagu weydiinaya waxaa intaas dheer marka difaaca magaalada aadoon dana iyo howlaha jaamacaddu leeda ka soo qabanayo dadweynaha magaalada igu qabtoo dhan ama hadday yihiin rag hadday yihiin culimo hadday yihiin ganacsato hadday yihiin dhallinyaro hadday yihiin bah waxbarasho kulligood waxay weydiinayaan leeyihin war jaamacaddii ka waran war jaamacaddii xaggee noo maraysaa xaggeeba marka ay markaasi ay xaala- xaaladiin ku sugan tahay su-aalahaasoo dhan bulshada markay kula kulmaanayo waxaa intaas dheeroo kaba sii daranoo bulshada dareenkooda iyo aqbalitaankooda jaamacadda rabitaanka ay rabaan laga fahmayaa dadweynuhu jaamacadda ayay waxay u soo booqdaan si raxanraxan ah subaxii qaar baa yimaada duhurkii qaar baa yimaada galabkii qaar baa yimaada qaar baa habeenka yimaada booqashada jaamacadda dadweynuhu ku imaanayaan ma kala goodo mar kastay yimaadaanna annaguna waa u fasaxnaa maxaa yeele dadweynuhu ayaga ayaan markaasi ka imaanay ayagaana uma imaanay maadaama annagu dadweynihii ka mid nahay dadweynuhu meesha lagama xayira ayagaa iska leh waa goobtoodii waxbarasho waa goobta iyagu ay diyaarsanaayeen jazaaka allahu khayran Ja- arday fara badana haddaba noo diiwaan gashan oo diiwaangelinta waxaan bilaabnay bil ka hor ayaan bilownay reer kuunya barrow laakiin kuunya barrow waa deegaanka ay ku tiilay marka ugu horreysa soomaalidu waxay tidhahdaa dheri ninka uu u dhowaa lafaha kala baxo horta marka ugu horreysa reer kuunya barrow aad ay lafaha ugala bixi doonaan dadweyne fara badan na dhegaysanaya oo wilaayaadka islaamiga ku nool maadaama xarumaheena andalus dhammaan wilaayaadka ay ku yaalaan maxaad leedahay fariintaada dhanka waxbarashada ee ku aadan fariinta dhanka waxbarashada ku aadan waxaan leeyahay qod dadka muslimiinta hoos la iska soo dhiso arday hoos ka soo dhismay ayaa alqimo imaanayo macnahan ula jeeda wuxuu yahay ardayga waa inuu dugsi hoose soo maro si wanaagsan wax usoo barto dugsi dhexe soo maro wax si wanaagsan wax usoo marto dugsi sare soo maro wax eh, si wanaagsan usoo maro dugsigaas sare markuu ka soo baxo annagoo shahaado dugsi sare la aqoonsan yahay qaab waxaa jira shahaadooyinka annagu aan ku tafatirno shahaadada feega ah iyo shahaadada aan feega aan ku kala garanayno oo nidaamyo oo jaamacadda u yaalo la mara ayaa jira Ee, ardaygu markuu marka intaas soo maro dadaal fara badanna u bixiyo wuxuu xaq u leeyahay inuu waxbarashada tacliimta sare inuu helo sidaa darteeda marka waxaan ku khasbanaa annaga markaan jaamacad nahay ardayga markuu noo yimaado imtixaan aad u kulul inaan marsiino imtixaankaasoo dhinac walba aan ka gedino imtixaankaas marka muxuu sahlayaa inuu ardaygan wax tacliim soo maray inuusan soo marin inaan kala qaadno jaamacaddu inaysan noqonin wax iska sahlan oo qof walba iska imaanayso oo aanan la dhihin meeshaan waxma yaalaan meeshaan qof kalbaa tagayso sidaas inaan la dhihin sidaasaa marka waxaan rabnaa inaan j- ardaygu shahaadadiisa inaan sugno kow labo inaan imtixaanka ku adkayno qabuulka ah imtixaanka ardayda lagu aqbalayo inaan adkayno ardayga imtixaanka ku dhaca halabdul wuu iska tegaya hadduu doono marka jaamacaddu fursado ayaa hadda miiska u saaran oo wadahadalka ku jiro oo aanan markaasi insha allahu tacaala fuujarka soo socdo waxay yihiin in ardayga noocaas oo kale ah oo imtixaan kale annaga soo dhisno oo maca jaamacaddu leedahay loo sameeyo ama kuwo waxaa jira dad waaweyn ah waxbarashadana jecel shahaadooyinkii hoosena aan haysanin marka ardayda noocaas oo kalena fursadahooda hadda miiskay noo saaran yihiin iyagana waxaan dhihi lahayn dhammaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ummaduhu waxay ku kala tagaan waa waxbarashada waxbarashadayaa lama ogaanin waxa la barto markaasaan gaala iska dhici karnaa diinteena wax u qaban karnaa bulsho horumarta noqon karnaa dalkeena khayraadka dhexyaala ka faa'iidaysan karnaa wajazaakum allahu khayran
sheekh suldaan maxamed aali maxamed kusoo dhowo idaacadda islamiga alandalus asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ku dhowaada andalus baarak allah fiikum jazakum allah khayr
maanta waxaa ka soo qayb gashay een, munaasabadan ballaaran ee lagu furayo jaamacaddan alqima ee faraceeda labaad Eh, dareenkaaga ku aadan arrinkaas bal inooga waran alxamdulilah eh, waxaa weeye arrin aad iyo aad muhiim u ah waayo eh, mujaahidiintu waxay sameeyeen mataqaanaa taxaddi weyn bay sameeyeen markii ay mataqaanaa jihaadka ay u kacayeen dadkoo dhammina waa yeeshayo waxaa loo arkay dad aan waxna qabsan karin meelan gaari karin laakiinse way ku dagmeen ilaahna subxaana wa tacaala keligiisay doorteen shaqaday qabteen markaa waxaa uga soo baxday inay wax kasta isku tashadaan iyagu xagga gudahooda ay qabtaan ilaahna waa u fududeeyey ilahay haddii laga cabsado oo dariiqdiis la raaco ilaah baa cilmiga o dhan inoo furaya wax walba ina baraya markaa tani waxa weye waa shay muhiima oo cilmigii ilahayna siiyey ka mida raggii xarakadu ay soo saartay uunbaa haddana macallimiinka ah dee insha allah wayna gaaraysaa meeshii loogu talagalay haddii ilahay dhaahdo maadaama ilahay manhajkiisa xaqiijinayso
suldaan een, arrintan ka waran fursad intee la eg bay siin kartaa jiilalka soo koraya ee mustaqbalka dhow waxay siin kartaa fursad weyn bay siin kartaa oo igu horeyso inay bartaan ilaahay manhajkiisa iyo waxa uu ka rabo eh, iyo wixii ay ku- mataqaana caalamka eh, mataqaana inaga horyimi ee shareecadeena inooga horyimi ay kaga hortegi lahaayeen inay ka bartaan oo ay ka qaataan ayay keenaysaa fursad fiican bayna ka helayaan waxa lahaa wixii duruus ahaa ee loo baahna oo dhan dhammaantood way ku qaadanayaan insha allah jaamacaadka ma la dhihi karaa juhdiga iyo dadaalka ay ku jirto keliya inuusan ku koobnayn xabadda oo keliya xarakada mataqaana kuma koobna dagaal oo keliya ragga kale waxaa dhici karta in dagaal un ay mataqaana maxay ahayd lagu khasbi keliya oo ay mataqaana marka ay ku jiraan oo ay difaacayaan jiri- jiritaankoodii iyo mataqaana maxay ahayd maarata waxyaaba sabaabta ahaa islaamku iska lahaa oo khaas ay difaacayaan markaase xarakada ilahay fursad wuxuu u siiyey inayna jihaado oo ay ruqcadda islaamka ule ballaariso inay ummaddana ay mataqaana waxa weye saasidii sharciga ahayd ee islaamka u lahaa maarata ay fursad u siiso iyo waxbarashooyinka oo dhan dhammaanteed taasa marka waxay keenaysaa inay ka duwanaato oo mataqaanaa maxay ahayd xagga nidaamka iyo xagga dagaalka iyo xagga soo kiritaanka inta ay ka duwanaato dadka kaleeto fursaddaana ilaah bayna si aan ku mahadinayo aan- anaa ilaashana insha allah
ugu dambayntii maxaad dardaaran aad u jeedin lahayd ummadda soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa alxamdulilah ani dardaarankayga waa mid keliya ma garat annaga dadka o dhan waa soo go'nay ilaah baan u soo go'nay dhammaan dadku marka horta ilaahay say u ilaashan lahaayeen inay ka shaqeeyaan oo ilaahay aan ilaashanno ilaahayna aan ilaashanno wuxuu diidayana aan diidna wuxuu doonayana aan doonna taasdaa mataqaan ku nabadgelina waxaan kaloo rabnaa dadku mataqaan markay waxbaran- waxbarasho soo- la soo qaado waxay u kala qaadaan shareeco iyo maadda ay u kala qaadaan sooma marka dadku waxaan halka maaddo laguma baran maayo taas lafteedu waa qasbulfikri moogte marka inagu aan hadda kala saarin shareecadeennu waxay ina siinaysoo dhan baa waxay tahay wixii tajribo lagu gaadhay wixii kaleba inaan qaadanayno marka dardaaranka u dardaarmaya waxaa weeye qof kastaa ubadkiisa inuu mataqaana shareecadan iyaguna ay bartaan waalidku carruurta inuu soo dirin iyaguna ay shareecada bartaan oo diinta bartaan taana ma waa iga dardaaran waxaan mataqaan dadka ugu dardaarmayaa dadku waxay mataqaan ilahay wuxuu inoo sheegay dadka cilmiga og yihiin hadda dadkan ay baranayaan ee, ay mataqaan meelaha kale lagu baranayo yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya adduunya daahirkeeda waxba uga tari waayo dadkuna way arkeen sida mataqaana loogu guldaraystay marka maadaama ilaahay wax lagu gaarayo oo ilaahay mataqaana maarata maxay inoo ogolaaday diintan wax kale inaanu inaga yeelaynin oo aanu inaga aqbalaynin waman yabtaqi hayra islaami diinan falan yuqbala minhu ee ilaahay uu taagan yahay aynu diinteena ku dhaqanno shareecadeenna aan hirgelinno iyadana aan iimaansanno ilahay marka idminaanka waa ina siinaya insha allah wasalaamu calaykum
sheekh abu maxamed oo ka mid ah een, culimada islamar ahaantaana ee, lagu yaqaano ee, jaamacadda alqima ee, qaybteeda ama faraceeda koowaad ama asalka degmada jilib Een, abu maxamed fale tafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم Een, walaale rabbaani aad baad u mahadsan tahay Een, iclaamka islaamiga si guud gaar ahaan idaacatul andalus aad ayaan ugu mahadnaqayaa Een, rabbaani ow haddaan su-aashaada ka jawaabo baa runtaa een, inta waxaa ka socota xaflad Een, annaguna marti baan ka nahay Een, marti baan marti baan nahay oo maaragtay safar u soo galay xaflad aad u qiimo badan oo mandar maa shaa allah howlkii jaamacadda alqima faraceeda ee shabeellada hoose magaalada kunya barrow ayaan joognaa waxaa socota munaasabad qiimo badan oo dad aad maaragtay maa shaa allah akhyaara ka soo qayb galeen aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo faracii labaad oo jaamacadda alqima oo la furayo Een, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin Een, mana shucuurkayga maasha allah een, wuu sarreeyaa ilaahay waxaan ka rajaynaa mar dhow kii saddexaad inaan ka qaybgeli doono sidan oo loo furayo Een, rabbaaniyow haddaad i weydiisay een, waxaa lagu aqoon jiray meel kale waa runta alxamdulilah hadda maanta waxaan joogaa een, shabeellada hoose jaamacaddan waxaan filaynaa in noqon doonto een, mustawa cilmiya oo sare oo soo kordhay waxaad og tahay een, shabeellada hoose waa meel caan ku ah waxbarashada madaaris fara badan ayay leedahay dugsiyo sare marka in maanta ay jaamacad helaan xaqna way u lahaayeene ayagana sharaf bay u tahay annagana sharaf bay noo tahay insha allahu tacaala deegaankana wax weyn bay ka bedeli doontaa dhan kasta thaqaafad ahaan aqoon ahaan iyo bulsho ahaan dhan kasta insha allahu taala way bedeli doontaa khayr weynna baan ka rajaynaa insha allahu tacaala jaamacadduna een, hadde waa farcii labaad kii horaa shaqeeya oo hirgalay alxamdulilah kanna insha allah tii hore dariiqeeda ayuu ku socdaa waa isku manhaj waa isku nidaam waa isku maaragtay isku man isku isku dariiq marka insha allahu tacaala een, waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay guulaysan doonto adinkuna waad mahadsan tihiin marka een, eh, she- haddii aan ka dhex galo sheekh een, abu maxamed een, ahdaafta ay xaqiijin doonto oo kale maxaad is leedahay jaamacadda ama ay hiigsanayso oo kale ee, ma- ma- maxaa maxaa tilmaami lahayd hadafka ugu weyn waxaa weeye in la helo mujtamac saalixa oo naftiisa dhisa iskuna kalsoon ilaahiisana ku xiran aqoon cilmiya oo sharciga islaamka waafaqsanna yeesha waxaan aad u rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan jaamicaddan dhallinyaradii iyo gabdhihii iyo wiilashii ummaddan mustaqbalka insha allahu tacaala u khidmayn lahaa oo ummadooda kobcin lahaa dhan kasta ka kobcin lahaa oo u noqon lahaa lamina aluulaa libinaa'i sarxi dowlati lislaam insha allahu tacaala sheekhana abu maxamed ayuu kaasi ahaa aad buu u mahadsan yahay oo aanu kula kulannay howlka jaamacadda alqima ee faraceeda wilaayada islaamiga shabeellada hoose gaar ahaan magaalada kunya barrow oo maanta markaa ay ka dhacaysay xaflad ballaaran oo lagu furayey faraca labaad ee jaamacadda howlka inta aan ku sugnaa faysalow dadkii aan la kulmay waxaa ka mid ahaa adoctor sheekh xanafi cabdisheekh oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed doctore aragtidaada ku aadan furitaanka jaamacaddan kusoo dhawow
runtii waa fursad qaali ah oo ilaahayna siiye subxaana wa tacaala in maanta jaamacaad taya leh oo quality leh oo islaami ah oo nooc walbana loogu talagalay maadi iyo sharci islaamia loogu talagalay in maanta muddo gaaban ay mujaahidiintu ay ku sameeyaan waa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala iyo juhuuddii ay bixiyeen dadka aqoonta leh ee jihaadka ku jira ee dagaalamaya ee naftooda iyo wakhtigoodana ku horey islaamkaasina ka noqoto si gaar waxay fursad u tahay ubadkii ku noolaa walaayaadka islaamiga dhammaantood ee ka soo cararay dulligii iyo bahdeladii iyo gaalnimadii iyo riddadii iyo qurunkii iyo daroogadii ka soo baxay inay maanta ilmahooda helaan dugsi dhexe dugsi sare ilaah jaamacaday helaan waa ilahay fadliga subxana wa tacaala waxaan aad u farxay maanta mar uu ii sheekeynayay mas-uulka tarbiya tacliin mar uu ii sheekeynayay xamalaha laga soo habeen horaatu yidhi warnihu jaamacadiinasi kusoo garnaa ilmihii meeshan waa ku hallaabeen ilmihii meeshan daroogay ku barteen ilmihii maanta tarriibay u baxayaan see ku keenay jaamacadiina ee boodhin malediin meel jifta malelihin see maaragtay aa laga soo wacay haayaa marka waa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala ilaahay ku mahadayna in awlaaddeena maanta aysan xamar aadaynin in kuwii soo bartay diinta aysan maanta jaamacad u doonanaynin meelahaas iyo diintaas la inxiraafinaya ee loogu khidmeynaya gaalada iyo gaalraacyada in kii u baahnaa maadi inuu bartay caafimaad bartay injineer bartan oo meeshan ka helayo waa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala uma juhuudi la bixiyo waaye aad baan u faraxsan teeda kale waxay tusaale u tahay marka loo fiiriyo oo jihaadiyiinta caalamka la isgarab dhigo loo barbardhigo marka la fiiriyo shabaabka loo fiiriyo adduunka barishana la isgarab dhigo waa la isgarab dhigo qolada maxay haysa qolada maxay ku fiican tahay joog waa qolada keliya ee shareecada maanta as dhihi karo marka laga soo tago ee nimankan taalibaan laga soo tago waa qolada keliya ee sharcigiina fulinaysa jihaadkiina wadda waxbarashadii wadda horumarkii wadda iclaankii wadda ee dhinac walba iska kaabi haysa maaragtay ma aha qolo maaragtay iska jihaadaysa oo duur iskaga jirto maahane waa qolo wilaayadka u dhisan tahay oo zakawaadkii qaaday oo maalgelintii sameyna oo beerihii ka shaqeyna oo waddooyinkii ka shaqeyna oo jaamacaad ka dhisaya oo isbitaal ka dhisayo marka waxay kaga gedisan tahay waxa ka maqan oo keli waa heykalkii hal mar ina dowladda iyo waxa dhan meesha ay gacanta ku dhigan baa ka dhiman ayagana ilahi waxaan ka filinaya subxana wa tacaala noo suuro geliyo ilaahayana hawsha wato ilaah noo fudeed doona subxana wa tacaala laakiin juhdi badanay bixiyeen meeshana waxaa aasaas ah waa taqwada ilahi subxana wa tacaala ilahay markuu qofka ka baqo wax walbaa u fidaanaya marka waxay keenaysaa farqi weyn oo u dhexeeyo ragga qaarkood hadda masalan walaalaha markaa ka fiirisa maqrib ka dagaalamay walaalaha markaa ka fiirisa yemen ka dagaalamay walaalaha maali iyo ka dagaalamay galbeedka afrika ka fiirisid joog weli soo magaarin heerkan soo magaarin dagaalkiina uu socdo walaayaadkay dhisan yihiin ay socoto maarata waxbarashadii ee jaamacaadkii socdaan caafimaadkii socdaan weli soo magaarin anagana ilaahay waxaan ka barnaa inoo sii zaadiyo ayagana inuu ilaahi zaadiyo subxana watacaala waata marka doctora ugu dambeyntii fursad intee la eg bay jiilka soo koraya siin doonaan jaamicadahan ay markaa mujaahidiintu maamulaan
wallaahi fursad aad weynay siin doonaan waxaana la arki doonaa biidnillah kariim faafaalaha haddana noo muuqda markaan niqaashayni raggan waxbarashada aan la doodaynay in meel walba maanta laga soo tiigsan doono ee meel canugaadii uu ammaanku helayo xalay waxaan u soo jeedinaya mar aan wada sheekaysanaya ragga tarbiya tacliinta war boodhin sameeya kuleejooyin sameeya meel kuleejooyina oo lacag ah oo lagu xaray sameeya wallaahi yurub iyo maraykan waa laga soo kacaya markan waxaan aaminsanahay haddii hamigeen iyo fikraddeena maskaxdeena aan tuujinno oo ilaahay aan tala saarno subxaana wa tacaala in maarat hami fiican uu jiraa aaminsanahay laakiin ogow wax walbaa waxay u baahan tahay tadxiyada anaga aan sameyna ku xihan tahay tadxiyo badan haddii la sameeyana wax badanaa la helaa insha allahu tacaala marka fursadin qaaliga ku jiro ilahina waxaa ka badnaa noo ziyaada subxana wa tacaala
aad buu u mahadsan yahay walaalka faysalow kaasina waxa uu ahaa doctor xanafi cabdisheekh oo aan kula kulmay howlka jaamacadda alqima ee faraceeda wilaayada shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka kunya barrow laga hirgeliyey jaamacaddan sheekh suldaan maxamed aali maxamed kusoo dhowo idaacadda islamiga alandalus asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ku dhowaa andalus baarak allah fiikum jazakum khayr
maanta waxaa ka soo qayb gashay munaasabadan ballaaran ee lagu furayo jaamacaddan alqima faraceeda labaad dareenkaaga ku aadan arrinkaas bal inooga waran alxamdulilah waxa weeye arrin aad iyo aad muhiim u ah waayo mujaahidiintu waxay sameeyeen mataqaana taxaddi weyn bay sameeyeen markii ay mataqaana jihaadka ay u kacayeen dadkoo dhammina waa yeesayo waxaa loo arkay dad aan waxna qabsan karin meelna gaari karin laakiinse way ku dagmeen ilaahna subxaana wa tacaala keligiisay doorteen shaqaday qabteen markaa waxaa uga soo baxday inay wax kasta isku tashadaan iyagu xagga gudahooda ay qabtaan ilaahna waa u fududeeyey ilaah haddii laga cabsado oo dariiqdiisa la raaco ilaah baa cilmiga odhan inoo furaya wax walba ina baraya markaa tani waxa weye waa shay muhiima oo cilmigii ilaahayna siiyey ka mida raggii xarakadu ay soo saartay uunbaa haddana macallimiinka ah dee insha allah weyna gaaraysaa meeshii loogu talagalay haddi ilaha idhahdo maadaama ilahay manhajkiisa xaqiijinayso
suldan arrintan ka waran fursad intee la eg bay siin kartaa jiilalka soo koraya ee mustaqbalka dhow waxay siin kartaa fursad weyn bay siin kartaa oo igu horrayso inay bartaan ilaahay manhajkiisa iyo waxa uu ka rabo iyo wixii ay mataqaana caalamka mataqaana inaga horyimi ee shareecadeena inooga horyimi ay kaga hortegi lahaayeen inay ka bartaan oo ay ka qaataan ayay keenaysaa fursad fiican bayna ka helayaan waxa laha wixii duruus ahaa ee loo baahna oo dhan dhammaantood way ku qaadanaya insha allah jaamacaadka ma la dhihi karaa juhdiga iyo dadaalka ay ku jirto keliya inuusan ku koobnayn xabadda oo keliya xarakada mataqaana kuma koobna dagaal oo keliya ragga kale waxaa dhici karta in dagaal un ay mataqaana maxay ahayd lagu khasbay keliya oo ay mataqaana marka ay ku jiraan oo ay difaacayaan jiritaankoodii iyo mataqaana maxay ahayd maarata waxyaaba sabaabta ahaa islaamku iska lahaa oo khaas ay difaacayaan balse xarakada ilahay fursad wuxuu u siiyey inayna jihaado oo ay ruqcadda islaamka ule ballaariso inay ummaddana ay mataqaana waxa weye siyaasadii sharciga ahayd ee islaamka u lahaa maarata ay fursad u siiso iyo waxbarashooyinka oo dhan dhammaanteed taasa marka waxay keenaysaa inay ka duwanaato oo mataqaanaa maxay ahayd xagga nidaamka iyo xagga dagaalka iyo xagga soo kiritaanka intuu ay ka duwanaato dadka kaleeto fursaddaana ilaah bayna si aan ku mahadinayo anaa ilaashana insha allah
ugu dambayntii maxaad dardaaran aad u jeedinlahayd ummadda soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa alxamdulilah ani dardaarankayga waa mid keliya magarat annaga dadka o dhan waa soo go'nay ilaah baan u soo go'nay dhammaan dadku marka horta ilaahay say u ilaashan lahaayeen inay ka shaqeeyaan ilaahay aan ilaashanno ilaahayna aan ilaashanno wuxuu diidayaan aan diidna wuxuu doonayaan aan doonna taasaa mataqana ku nabadgelina waxaan kaloo rabnaa dadku mataqana markay waxbaran waxbarasho soo la soo qaado waxay u kala qaadaan shareeco iyo maadda ay u kala qaadaan soo ma marka dadku waxaan halka maaddo laguma baran maayo taas lafteedu waa qasbul fikri moogte marka inagu aan hadda kala saarin shareecadeennu waxa ayna siinaysoo dhan baa waxay tahay wixii tajribo lagu gaadhay wixii kaleba inaan qaadanayno marka dardaaranka u dardaarmaya waxaa weeye qof kastaa ubadkiisa inuu mataqaanaa shareecadan iyaguna ay bartaan waalidku carruurta aanu soo dirin iyaguna ay shareecada bartaan oo diinta bartaan taana maan waa iga dardaaran waxaan dadka ugu dardaarmayaa dadku waxay mataqana ilahi wuxuu inoo sheegay dadka cilmiga ogyihiin hadda dadkan ay baranayaan ay meelaha kale lagu baranaya yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya adduunya daahirkeeda waxba uga tari waayo dadkuna way arkeen sida mataqaanaa loogu guldaraystay marka maadaama ilaahay wax lagu gaarayo oo ilaahay mataqaanaa maarata maxay inoo ogolaaday diintan wax kale aanu inaga yeelaynin oo aanu inaga aqbalayn waman yabtaqi ghayra islaami diinan falan yuqbala minhu ilaahay uu taagan yahay aanan diinteena ku dhaqanno shareecadeenna aanan hirgelinno iyadana aan iimaansanno ilahay marka idminaanka waa ina siinaya insha allah wasalaamu calaykum
sheekh abu maxamed oo ka mid ah culimada islamar ahaantaana lagu yaqaano jaamacadda alqima qeybteeda ama faraceeda koowaad ama asalka degmada jilib abu maxamed falytafadal mashkuuran bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalem walaale rabbaani aad baad u mahadsan tahay iclaamka islaamiga si guud gaar ahaan idaacatandarus aad ayaan ugu mahadnaqayaa rabbaaniyow haddaan su-aashaada ka jawaabo waa runtaa inta waxaa ka socota xaflad annaguna marti baan ka nahay marti baan nahay oo maaragtay safar u soo galay xaflad aad u qiimo badan oo mandar maa shaa allah howlkii jaamacadda alqima faraceeda shabeellada hoose magaalada kunyo barrow ayaan joognaa waxaa socota munaasabad qiimo badan oo dad aad maaragtay maa shaa allah akhyaara kasoo qaybgaleen aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qaybgalo faracii labaad oo jaamacadda alqima oo la furayo alxamdulilahi rabbialcaalamiin mana shucuurkaygana maa sha allah wuu sarreeyaa ilahay waxaan ka rajaynaya mar dhow kii saddexaad inaan ka qaybgeli doono sidan oo loo furayo rabbaaniyow haddaad i weydiisay waxaa lagu aqoon jiray meel kale waa runta alxamdulilah hadda maanta waxaan joogaa shabeellada hoose jaamacaddan waxaan filaynaa in noqon doonto mustawa cilmiya oo sare oo soo kordhay waxaad og tahay shabeellada hoose waa meel caan ku ah waxbarashada madaaris fara badan ayay leedahay dugsiyo sare marka in maanta ay jaamacad helaan xaqna way u lahaayeene ayagana sharaf bay u tahay annagana sharaf bay noo tahay insha allahu tacaala degaankana wax weyn bay ka badeli doontaa dhan kasta aqaafad ahaan aqoon ahaan iyo bulsho ahaan dhan kasta insha allahu taala way bedeli doontaa khayr weynna baan ka rajaynaa insha allahu tacaala jaamacadduna hadde waa faricii labaad kii horaa shaqeeya oo hirgalay alxamdulilah kanna insha allah tii hore dariiqeeda ayuu ku socdaa waa isku manhaj waa isku nidaam waa isku maaragtay isku manhaj isku dariiq marka insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay guulaysan doonto adinkuna waad mahadsantihiin marka haddii aan ka dhex galo sheekh abu maxamed ahdaafta ay xaqiijin doonto oo kale maxaad is leedahay jaamacadda ama ay hiigsanayso oo kale maxaa maxaa tilmaami lahayd hadafka u weyn waxaa weeye in la helo mujtamac saalixa oo naftiisa dhisa iskuna kalsoon ilaahiisana ku xiran aqoon cilmiya oo sharciga islaamka waafaqsanna yeesha waxaan aad u rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan jaamicaddan dhallinyaradii iyo gabdhihii iyo wiilashii ummaddan mustaqbalka insha allahu tacala u khidmayn lahaa oo ummadooda kobcin lahaa dhan kasta ka kobcin lahaa oo u noqon lahaa labina aluulaa libinaa'i sarxi dowlati lislaam insha allahu tacaala sheekhana abu maxamed ayuu kaasi ahaa aad buu u mahadsan yahay oo aanu kula kulannay howlka jaamacadda alqima ee faraceeda wilaayadda islaamiga shabeellada hoose gaar ahaan magaalada kunya barrow oo maanta markaa ay ka dhacaysay xaflad ballaaran oo lagu furayey faraca labaad ee jaamacadda howlka inta aan ku sugnaa faysalow dadkii aan la kulmay waxaa ka mid ahaa adoctor sheekh xanafi cabdisheekh oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed doctore aragtidaada ku aadan furitaanka jaamacaddan kusoo dhowow
runtii waa fursad qaali ah oo ilaahayna siiye subxaana wa tacaala in maanta jaamacaad tayar leh oo quality leh oo islaami ah oo nooc walbana loogu talagalay maadi iyo sharci islaami loogu talagalay in maanta muddo gaaban ay mujaahidiinta ay ku sameeyaan waa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala iyo juhuuddii ay bixiyeen dadka aqoonta leh ee jihaadka ku jira ee dagaalamaya ee naftooda iyo wakhtigoodan ku horaya islaamkaas inay kor noqoto si gaar waxay furso u tahay ubadkii ku noolaa walaayaadka islaamiga dhammaantood ee ka soo cararay dulligii iyo bahdaladii iyo gaalnimadii iyo riddadii iyo qurunkii iyo daroogadii ka soo baxay inay maanta ilmahooda helaan dugsi dhexe dugsi sare ilaah jaamacada ay helaan waa ilahay fadliga subxana wa tacaala waxaan aad ugu farxay maanta mar uu ii sheekeynayay mas-uulka tarbiya tacliin mar uu ii sheekeynayay xamar ahaa laygala sucaal habeen horaatuu yidhi warnihu jaamacadiinasi ku soo garnaa ilmihii meeshan waa ku hallaabeen ilmihii meeshan darooga ku barteen ilmihii maanta tarhiibay u baxayaan see ku keenay jaamacadiina ee boodhin malediin maala jifta malediin see maaragtay aa laga soo waci haya marka waa ilaahay fadliga subxaana wa tacaala ilaahay ku mahadaynaa in awlaaddeena maanta aysan xamar aadaynin in kuwii soo bartay diinta aysan maanta jaamacad u doonanaynin meelahaas iyo diintaas la inxiraafinaya ee loogu khidmeynaya gaalada iyo gaalraacyada in kii u baahnaa maadi inuu bartay caafimaad bartay injineer bartan oo meeshan ka helayo waa ilaahay fadliga subxaana wa tacaala uma juhuuddii la bixi waaye aad baan u faraxsan teeda kale waxay tusaale u tahay marka loo fiiriyo oo jihaadiyiinta caalamka leysgarab dhigo loo barbardhigo marka la fiiriyo shabaabka loo fiiriyo adduunku barnational isgarab dhigo waa isgarab dhigo qolada maxay haysa qolada maxay ku fiican tahay joog waa qolada keliya ee shareecada maanta as dhihi karo marka laga soo tago ee nimankan taalibaan laga soo tago waa qolada keliya ee sharcigiina fulinaysa jihaadkiina wadda waxbarashadii wadda horumarkii wadda iclaankii wadda ee dhinac walba iska kaabi haysa maaragtay ma aha qolo maaragtay iska jihaadaysa oo duur iskaga jirto maahane waa qolo walaayadka u dhisan tahay oo zakawaadkii qaadaya oo maalgelintii sameyna oo beerihii ka shaqeyna oo wadooyinkii ka shaqeyna oo jaamacaadka dhisaya oo isbitaalka dhisaya marka waxay kaga gedisan tahay waxa ka maqan oo keli waa heykalkii hal mar ina dowladda iyo waxa dhan meesha ay gacanta ku dhigan baa ka dhiman ayagana ilahi waxaan ka filinaya subxana wa tacala inoo suurogeliyo ilaahayana hawsha wato ilaah noo fudeedo subxana wa tacaala laakiin juhdi badanay bixiyeen meeshana waxaa aasaas ah waa taqwada ilahi subxana wa tacaala ilahay markuu qofka ka baqo wax walba u fidaanaya marka waxay keenaysaa farqi weyn oo u dhexeeyo ragga qaarkood hadda masalan walaalaha markaa ka fiirisa maqrib ka dagaalamay walaalaha markaa ka fiirisa yeman ka dagaalamay walaalaha maali iyo ka dagaalamay galbeedka afrika ka fiirisid joog weli soo magaarin heerkan soo magaarin dagaalkiina u socdo walaayaadkay dhisan yihiin ay socoto maarata waxbarashadii ay jaamacaadkii socdaan caafimaadkii socdaan weli soo magaaran annagana ilahay waxaan ka barnaa inoo sii zaadiyo ayagana inuu ilahi u zaadiyo subxana wa tacaala waata marka doctora ugu dambeyntii fursad intee la eg bay jiilka soo koraya siin doonaan jaamicadahan ay markaa mujaahidiintu maamulaan
wallaahi fursad aad u weynay sii doonaan waxaana la arki doonaa biidnila kariim faafaalaha haddana noo muuqda markaan niqaashaynay raggan waxbarashada aan la doodaynay in meel walba maanta laga soo tiigsan doono ee meel canugaadii uu ammaan ku helayo xalay waxaan usoo jeedinaya mar aan wada sheekaysanaya ragga tarbiyat caliinta war boardin sameeya kuleejooyin sameeya meel kuleejooyina oo f- oo lacag ah oo lagu xarey sameeya wallaahi yurub iyo maraykan waa laga soo kacaya meel canugaadii diintaada kugu baranayo oo sharcadii kugu baranayo oo maadiga kugu baranayo oo ammaanka kugu baranayo oo akhlaaqda kugu baranayo ayaa la helaya markan waxaan aaminsanahay haddii hamigeena iyo fikraddeena iyo maskaxdeena aan tuujino oo ilaahay aan tala saarno subxaana wa tacaala in maarat hami fiican uu jiraa aaminsanahay aad buu u mahadsan yahay ee, walaalka faysal oo ee, kaasina waxa uu ahaa ee, doctor xanafi cabdisheekh oo aan kula kulmay ee, howlka jaamacadda alqima ee faraceeda wilaayada shabeellada hoose gaar ahaan ee, deegaanka kunya barrow ee, laga hirgeliyey ee, jaamacaddan waa hagaag ee, waa mahadsantahay cabdulqaadir maxamed rabbaani weli waxaan ku guda jirnaa la kulanka martidii ka soo qayb gashay furitaanka faraca labaad ee jaamacadda alqima deegaanka kunyibarow wilaayada shabeellada hoose markanna waxaan la kulannay sheekh cabdiweli sheekhana soo dhowow ee, maanta waxaan joognaa ee, munaasabad ee, iftitaaxiye ah oo jaamacad lagu hirgelinayo jaamacaddan alqima waa farci labaad tii koowaad waxay ka furan tahay ee, magaalada jilib maxay ummadda kusoo kordhin kartaa is leedahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آه، وكل وهي إذاعة أندلس إلهي إذن بركيو جهدي أددالك أدودان جامعة وحي سو كردي كرتا ما قبي جيرن واغو هوري جامعة دينية وددك كها قبترتا إن كتابك يا سنة الحفديو iyo masaa-ishii fiqiga ee diiniga ahaa dhankanna laga baro dadka muslimiinta ah caafimaadkii iyo cilmigii maadiga ahaa ilaahay fadligii maanta in walaayaadka islaamiga laga helo wax badanay kusoo kordhihaya sababtoo ah dhallinyarta ka baxda macaahidda ku yaala walaayaadka islaamiga ah ee qurduba iyo macaahidda la midka ah waxaa dhici jirtay dhallinyartu inay markay ka baxaan dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare oo walaayadka ku yaallo maktabka atarbiya wa tacliimna gooni u maamulahayo in dhallinyartu ay jaamacad wey jireen waxay dhici jirta marka inay aadi jireen meelaha riddada jirto hadhowna in la soo ciidami jiray inta la yidhahda jaamacad baa laydin barahayaa annaga nagula soo celi jiray taasaa dhici jirta marka waxay naga faa'iideeyeen inaan dhallinyarta ku celinno walaayaadka islaamiga ah si ay sharcigii ay barteenna ay u qaataan inay diinta ilaahay ku difaacaan Eh, wa kafaa birabbika haadiyan wa nasiiran marka nabiga lagu yidhi allah kaaga filan in ilaahay uu ummadaadina hanuuniyo eh, gaalana uu kaaga gargaaro ummadda inay hidaaye helaan oo ay cilmiga sharciga ay bartaan dhankanna ay cadowgooda la xisaabtamaan jiilkii noo soo baxayana ay ku bartaan shareecada islaamka jaamacadda alqima faa'iido badan ay noo keena baahidaasna waa qabnaa marka laga hadlo walaayaadka islaamiga guud ahaan min cirif ilaa cirif dhallinyarta hadda geda ku nool iskuulaadkay ka baxaan xamara loo dira anigoo lug baan ku tegay waan tegay gedo Eh, galgaduudna waan ka imidba ilaa mudug baahidaas waan qabnaa oo ma jirta hadda jaamacatu alqima waa faraceedii labaad wax kunya laga bilaabayo fariinan maktabka u dirayaa oo ah Eh, saddex sano kadib aa la furaa layidhi waa nugu yarta haddii lagu dhufto tobanka walaayaad mid saddex sano kadib xoogaa baahidayna waa ma ma la kala gaari karo marka maktabka waxaan ka codsaynaa muddo adigu uun sanad ka yara ama lix bilood gudahood inay inay gaarsiiyaan tijaabada saddexaad jazaak allah khayrsan saacadsanaya maxaa leedahay bulshada reer shabeellada hoose ee jaamacadda nasiib ku yeeshay بسم الله waxaan leeyahay reer shabeellada hoose waa fursad weyn ay heleen walaalaha jubbada dhexe say uga faa'iidaysteen ayagana ha uga faa'iidaysteen oo macaahidda iyo dugsiyada sare dadkii dhammeeyey ee tarbiya iyo tacliim waxay u diyaarsheen manaahijkii lagu dhigahayay dugsiga hoose iyo kii dhexe kii sarena waa tii la diyaarinahayay heerkii jaamacana haddaaba loo keenay marka waxaan leenahay waa fursad u timiday oo aysan walaayaadka kale helin baahidoodana ay dalbanahayaan wadaadka- walaayaadka kale ka faa'iidaystaan leenahay insha allah fursaddaas reer shabeellada hoose ilaahay ha idin barakeeyo aad ayuu mahadsan yahay sheekh cabdiweli ayuu kaasi ahaa oo aan kula kulannay hoolka ay ka soconayso eh, rabbaaniyo xafladda iftitaaxiyada ah ee lagu furayo faraca eh, jaamacadda alqima ee ku leedahay deegaanka kooyanbarow wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose tabinteenna tooska ah ayaana weli ku guda jirnaa dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka faafareebka wararka tabintiisa tooska ah ayaana ku guda jirnaa marti sharaf kala duwan culimo aqoon-yahano iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada muslimka ah ayaana furitaanka xafladan ka soo qaybgalay Ee, waxaa ka mid a dadka martida ah ee goobta ku sugan oo aan hoolka isku aragnay sheekh maxamed bale sheekhna soo dhowow ee, bal maanta iyo waxaa ka qaybgalayso jasaak allahu khayran faysal waa dhowahay Een, xafladan qiimiga badan ee ka socota kunye barow qeybteeda labaad faraca labaad ee jaamacadda alqima ayaan ku sugannahay allah subxaana watacaala ayaa mahad iskale jaamacadda tan ayada ah ma ahan qeybtii koowaad ugu horeysay ma ahan waan la caashirnay waan dhadhaminay waanu aragnay faraceedii koowaadna ku wuxuu ka furan yahay jilib jaamacad ilaahay subxaanahu watacaala uu noo adeejiyey jaamacad afka jaamacad ka ah laakiin ka duwan jaamacaadka caalamka ka jira jaamacad lagu daraaseynayo kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala jaamacad iyadu waxawey dadka ka soo baxaya ay yihiin dad muwaxidiina oo mujaahidiina jaamacad ilaahay subxaanahu watacaala uu u qadaray dadka muwaxidiinta ee mujaahidiinta ah kana duwan jaamacaadka caalamka oo maanta ilxaadka iyo shirkiga iyo gaalnimada lagu baranayo weeyaan jaamacad taya leh oo aanu dareemayno inay ka taya badan tahay jaamacaadka kale weeyaan ilaahay baana ku mahadsan reer kuuye barow waxaan odhanaynaa waxaweye naamuus iyo khayr ayaa idiin yimid awlaadiinna uga faa'iideeya maanta ma agaraysaa jaamacaddan awlaadiinnu yaysan noqon kuwo macnaha xamar iyo tahriib iyo meelo aan hagaagsan daruurtu intay da'aysaa la doogsadaa ay ka faa'iidaysa jasaakum allahu khayran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد آه، waxaan maanta aan u joogno waa furitaanka jaamacadda alqama faraceeda labaad ee kunyo barow Ee, waxay uga dhigan tahay deegaanka shabeellada hoose guud ahaan gaar ahaan degmada baraawe gaar ahaan deegaanka kunyo barow horumar weyn oo lagu tallaabsaday waayo dhe waxaad ogtihiin magaalooyinka waxay jiraan qarniyaal laba qarni shan qarni siddeed qarni toban qarni ay jiraan kunyo barow guud ahaan hal qarni ma dhamma nus qarniyay guud ahaan jirta laakiin gaar ahaan intay mujaahidiinta yimaadeen waa sanadkii labiyo tobnaad ayaan ku jirnaa ama koob iyo tobnaad xaqiiqdii horumar badan ayaa lagu tallaabsaday waxaan dhihi karnaa walaayaadka waa meelaha ugu horeeya qaybta waxbarashada Ee, jaamacaddanna waxay noo leedahay annaga haddaan nahay reer deegaanka kunyo barow anoo ku hadlaaya magaca deegaanka ugaaska deegaanka ah horumar aad u ballaaran iyo farxad ayay noo tahay waayo dhe ardada markay dugsiyada qur-aanka dhammeeyaan dugsi hoose dhexe ay dhammeeyaan dugsi sare ay dhammeeyaan kadib meelaha ridada ayaa lagu gacan haatin jiray wax jaamacad lagu sheega jaamacadna aan ahayn oo diintooda lagu bedela ayaa la bari jiray maanta ilaahay mahaddiis ah waxaa ilaahay aan in badan inaan uga mahadin aan uga shukrin naga mudan maadaama aan helnay fadhigeenni aan ku helnay jaamacad oo wixii dhan aan kaga kaaftoonayno ilaaha ku mahadsan nimcad ilaahayna siiyey ma koobi karno jaamacaddan waxaan leenahay dadkii fikirkeeda lahaa iyo dadkii soo abaabulay intii dhaqaalo ku bixisay miisaanka xasanaadka allah u saaro maasha allah fariintaada ku aadan bulshada muslimiinta ah maxay tahay ma inay ka faa'iidaystaan jaamacadda mise xaqiiqdii bulshada muslimiinta afarinteeda ku aadan nimca ilaahay noo keenay markab diin ahaa meeshaan noogu jabay marka inaan ka faa'iidaysanno oo ilmaheenna wixii bannaanka naga jira xataa aan u yeeranno jaamacaddan si ay uga faa'iidaystaan taasaan ku boorinayaa waxaan kaloon ku boorinayaa horumarka waxaan ku gaarnay jihaadkaas aan garab istaagnay waa inaan jihaadka sii garab istaagno aan sii labalaabno hiil iyo hoob aan ku bixinno waxa umad ay ku cusowdaa waa diinteeda waa diinteeda inaan kor u qaadno sharafteenna aan ilaalsanno cirdigeenna sharafteena waxay ku badbaadaysa diintaas weeye waa diinta inaan difaaceeda aan u istaagnaa haddaan jaamacad dhiganayno haddaan madax nahay haddaan ugaas nahay haddaan mas-uul nahay kulligeen waa inaan jihaadtannaa hubka aan qaadannaa oo gaaladaas iska dhicinnaa kadibna diinteennana waa hor- noo horumaraysa cirdigana sharafteena waa noo badbaadaya
تسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa tahay walaalka faysal waad mahadsan tahay dhankayga markan hoolka waxaa igula sugan mid ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan walaalkeen muxsin muxsinow bal dhankaaga iyo dareenka farxadeeda maanta aad ku qaabilayso xaafaladan aadka u ballaaran ee jaamacaddan lagu furayo looga hirgelinayo deegaanka kunyo barow bismillah aad baad umahadsan tahay bismi illaahi araxmaan araxiim waa kusoo dhoweynaya walaalka cabdiqaadir rabbaani waxaana si wada jir ah u salaamaya walaalaha howlwadeennada ka ah idaacadda islaamigaha al-andalus iyo bulshada ku xiran ee dhegaystayaasheeda ah markaan u gudbo su-aasha aad i weydiisay maanta dareenka farxadeed ee aan aniga qabo ma aha wax ani keliga igu kooban waa waxaad adiga ila qabto martida iyo duyuufta kala duwan ee meesha kasoo qayb gashayna ay ila wada qabaan lamana soo koobi karo oo maanta waxaan u fadhinaa ayadoo la furayo jaamacad lagu baran doono culumta shareecada iyo tan maadiga ah way ka duwan tahay xaflado badanoon tabinnay ama aan qayb ka ahayn ee, maalmihii ee, la hirgelinayay oo sida xaflada lagu furayay macaahid een, lagu barto qiraa'aadka kuwo kaloo lagu furayay dugsiyo hoose dhexe macad lo- een, xaflad lagu furayay macad lagu baran doono cunto karinta xaflad lagu furayay isbitaal xaflad lagu furayay howlo badan oo khayri ah maanta aad iyo aad ayay oga duwan tahay middan aan joogno oo waxaa lagu furayaa jaamacad soomaalina waxay dhahdaa madax meel ka sarrayso la salaaxo ma laha saad ka warqabtana jaamacadu waa heerka ugu dambeeya ee waxbarasho ee uu qofka ka baxo takhasusaadkeeda ha kala duwanaadaan fakaltiga lagu qaato ha kala duwanaadaan laakiin meesha ugu dambeysa ee qof uu u qalab qaato boorsadiisa iyo qalabkiisa iyo buugaagtiisa iyo qalinkiisa u qaata isagoo waxbarasho doon ah waa jaamacad marka waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinta een, iyo dhalinyarta wilaayaadka in ay maanta heleen jaamacad ay ka baran doonaan culumta shareecada iyo tan maadiga oysan u baahan doonin iyaga oo iimaankooda qarsanayo ama labiskooda qarsanayo ama yaan idinka dareemin inaad dhalintii wilaayaadka tihiin aysan u doonan doonin waxbarasho muqdisho oo waxbarashadii loogu keenay iyadoo nooc waliba leh wilaayaadkii iyo meeshii uu madaxooda kusoo dhacay iyo goobihii ay ku dhasheen Ee, marka muxsino markaad fiiriso oo kale ee, ma ku soo baxaysaa arrintan inay fursado badan siin doonto ee, jiilalka cusub ee soo koraya ee ku sugan wilaayaadka dalka Een, cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay arrintan waa sidaad sheegtay oo waxay fursad ballaaran siinaysaa jiilasha soo koraya ee wilaayaadka ku dhaqan waxayna fursad siinaysaa kuwa maanta nool waxaa jiray gaab ama fajwo bannaan oo ah ardayga haddii uu dugsi sare ka baxa inuu isku arko waxbarasho meesha u sarreysay inuu ka baxay oo dadaal badan uusan bixin laakiin hadda waxaa dhici doona tartan badan iyo dadaal badan oo kasoo bilaabmi doona dugsiga hoose kan dhexe kan sare ilaa jaamacad laga imaado oo arday walba uu dhexda usoo xiran doono jaamacaddaas sideen mar anoo jaamacadda subaxi usii kallahaya meeshaan hadda usii kallaha dugsi hoose iyo dugsi dhexe iyo dugsi sare goormeen gaari doonaa fursadaasay
isweydiinay fursadaha ay samayn doonto jaamacadda Ee, laakiin dhinaca kale ee, ma fiirinay ee, fursadda ay ka faa'iidi doonaan ee, kuwa ka nabadgalay inay dhagahooda xumaanta maqlaan indhahooda arkaan wasaqda ama ay ku daawadaan een, iyaga oo nadiifa ee, ee, jiil markaa halkay jaamacadda ku taalay ku dhashay ee, dibna u soo barbaara iyaga oo saafiya yacni ummadooda muslimiinta waxna u qaban kara waxgal iyagoo ah in la heli doono jiil noocaas waad mahadsan tahay cabdiqaadir rabbaani Ee, waxaa la heli doonaa jiil ka badbaaday dhagaraha ee, gaalada oo maanta iskugu jira dhinac waliba hataa gaalada maanta waxay isku dayayaan saad ka warqabto inay idaareeyaan qofka qaabka u fikri lahaa balse waxaan waqtiga dhow heli doonaa arday qur-aankii la- farbarkii qiraa'adii iyo kitaabadii laga soo bilaabo dugsi hoose ee, dhexe sare jaamacad intaba ku qaata wilaayaadka islaamiga ah oosan u baahnayn inuu iska tafatiro maxaa shareecada waafaqsan maxaasan shareecada waafaqsaneen maxaan ku dhaqmaa maxaan iska ilaaliyaa uma baahno waxyaabaha maanta ay ku dhiban yihiin dhalinta muslimiinta ee waxbarashada u doontay dhulka ay gaalada haystaan ama soomaaliya qaybaha aysan een, maamulka wilaayaadka ay ka hirgashanayn dhibaatada ugu weyn ee haysata waxaa weeye maxaa noo saxan maxaa naga khaldan
aad buu u mahadsan yahay ee, walaalkeen muxsin ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah howlwadeennada idaacadda islaamiga alfurqaan oo aynu ku wada kulannay een, innaga oo ku guda jirnay howlihii shaqo ee aynu u soo galnay een, howlkan weyn ee markaa ay ka socoto xafladan ballaaran ee lagu daafurayo jaamacadda alqima ee faraceeda labaad oo laga hirgelinayo een, wilaayadda islaamiga ee shabeellada hoose gaar ahaan een, koonyo barro Een, muxsin aad baad u mahadsan tahay jazaaka allahu khayran cabdiqaadir rabbaani hol wacan ayaan ku leeyahay
waa hagaag ee, dhegeystayaal ee, waxaad maqasheen ee, waraysigii koobnaa oo aan la yeelanayay een, walaalkeen een, muxsin oo ka mid ah howlwadeennada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan Een, mikrofoonka in badan baan soo wareejiyey qaybihii wariyaasha ayuu markaa ku soo ekaanayaa Ee, markan waxaa iga soo horbaxay oo malaha aan filayo inuu shaqadiisii soo gabagabeeyey walaalka faysal mahad soomaale Een, faysal haye mikrofoonkayga siduu usoo socday hadda waa kan een, adiga ku gaaf wareegaya bal dhankaaga iyo ka waran ee, xafladda socotee maanta goobjooga in u nahay iyo sida shaqada u socoto waa mahadsan tahay cabdulqaadir rabbaani ee dabcan ana xaggayga shaqadii waan soo dhammaystay waa adiga arkaya anigoo ka soo faaruqayo hoolkii oo eh, qaybta farsamada iyo meelihii laga hagayay iyo qalabka ay noo yaaleen eh, iminka soo gaaray dabcan eh, shaqada sida aad adiguba arkaysay ayay u socotay Eh, waxay ahayd xaflad si heer sare ah cabdulqaadir oo aan dhihi karno waa loo soo agaasimay qaabka martida loo kala fadhiisiiyey qaabka loo soo xulay meesha la joogo ee kelimaadka meesha laga jeedinayo dabcan waa kuwo islahaa ma jirin ee cid ka bixaysay mawduuca maanta aan taaganahay cid ka bixaysa ma jirin waxaad dareemaysaa marka dhinac walba xafladda inay diyaarsanayd inta ugu badan dadka kelimaadka la siiyeyna xafladda ay si toosa ula socdeen oo mawaadiicda loogu talagalay xafladda iyo qabanqaabada furitaanka jaamacadda intaba ay qusaysay waxay ahayn dadka hadlayey kuwo tala bixinayey kuwo wax soo jeedinayey iyo sidoo kale kuwo ammaanaya waxqabadka maktaba tarbiya wa tacliim
aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali waxaynu isla soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeennii sida gaarka ah aynu kaga soo tabinaynay howlkan weyn ee aynu ku dhex jirno ee ah howlka alqima faraca labaad ee deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dhegaystayaasheenna waxaynu leenahay guud ahaanba barnaamijkeennii halkaas ayaynu ku soo gabagabaynay waxaana halkan si wada jira idinkaga soo gudbinaya walaalaha kale ah cabdulqaadir maxamed rabbaani iyo walaalka faysal mahad soomaali tan iyo barnaamijkan oo kale ah intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo
nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى